Hay'adda Maareynta Musiibooyinka Qaranka ee Sodoma ayaa deeq raashin ah gaarsiisay in ka badan boqol iyo labatan qoys, kuwaas oo ku nool degmada waarta nabadda ee gobolka Banaadir. Deeqdan oo isugu jirtay qaybaha kala duwan ee raashinka sida bariis, bur, saliid, sonkor iyo timir, kuwaas oo loogu talagalay dadka ay saameeyeen daadadka iyo roobabka ka curtay magaalada Muqdisho. Guddoomiyaha Hay'adda Maareynta Musiibooyinka Qaranka ee Sodoma, Maxamuud Macalin Cabdulle ayaa ka warbixiyay deeqdan.
بسم الله الرحمن الرحيم آه، مدن رئيس وزراء مدن قدومية مدن وزير وزير كريمة قدها قدومي كحجينك وحان مدن رئيس وزراء أنا أمر كي أب عاوة مركي يدب كل عاد بحس عن قادنا إنه وحان هل كان كوهينا عن كاني راشين كوا بسل يكوا عن بسلين وحان كان بر وحان كاني وددكو أي ما دام قبو يراب وجرو برنا وأوكاني عنتدي وأوكاني تملتي وأوكاني waxaan rabnaa een, guddoomiyaha caanihii waa u keenay guddoomiyaha iyo guddoomiyihiisa degmada iyo dhibkii dhacay ilaahay ha yasiro laakiin annaga wixii allaale wixii aadna amartay oo deg deg aan ugu amartay hawshii waan ka howlgalnay waana keenay aad iyo aad aa umahadsantihiin guddoomiyahan waxaan u rajaynayaa shaqada culus oo u taalla iyo guddoomiye ku-xigeenkiisa in allah u fududeeyo aad iyo aad aa umahadsantihiin